wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka ayaa lacagtii ay madaxiisa duldhigtay ka qaaday sheekh mukhtaar roobow cali abuumansuur oo horey uga tirsanaa kooxda al-shabaab bishii juun ee sanadkii laba kun laba iyo toban ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ay madaxiisa saartay lacag gaaraysa ilaa iyo shan milyan oo dollar oo ay sheegtay inay ku bixinayso ciddii keenta xog ku saabsan robow si siday hadalka u dhigtay cadaaladda loo horkeeno xilligaas oo sheekh mukhtaar robow cali abuumansuur weli loo arkayay inuu yahay xubin sare oo ka tirsan al-shabaab isagoo kooxda in muddo ahba u ahaa afhayeenkooda hogaamiye diimeed iyo sidoo kale la taliyo ciidan intaba laakiin muddo kadib ayuu sheekh mukhtaar robow si iskiisa bannaanka uga istaagay kooxda sababo ay kow ka ahayd muran iyo khilaaf muddo dheer u dhexeeyey isaga iyo amiirkiisii geeriyooday ee axmed cabdi godane abuumansuur waxa uu muddooyinkii u dambeeyey ku noolaa deegaanka uu ku dhashay ee abal oo ku yaala koonfurta magaalada xudur ee gobolka bakool robow waxa uu haystaa maleeshiya isaga ka amar qaadata oo badi ka soo jeeda jufada uu ka dhashay ee ku sugan deegaankaasi tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay dowladda maraykanka ku dhawaaqday in sheekh mukhtaar robow ay ka qaaday lacagtii ay madaxiisa dul dhigtay ayaa waxaa isa soo tarayay xiisadda u dhexaysa al-shabaab iyo robow waxaa jiray isku dayo dhowr ah oo ay kooxdu ku doonaysay inuu robow dib ugu soo noqdo ururka hase ahaatee uu arrintaasi ku gacansayray siduu v o e da u sheegay guddoomiyaha degmada xudur maxamed macalin waxaan ugu magaalaa in maanaa culeyso saaran waktiyadan dembe wadahadal isku dayeen in la hadlaan oo macnaha ninkaas mar labaad in macnaha kusoo noqdo dadkiisa mase al-shabaabkii ay isku gacanseerin oo lanoo sheegay marka runtii arrimahaas kadib ayaga in macnaha is abaabulayaan in ninkaas meeshiis ay ku weeraraan arrintaasaan ugu magaalaa diidmada mukhtaar robow abuumansuur ee ku aadan in uu dib ugu soo noqdo kooxda ayaa sare usii qaaday xiisadda u dhexaysa isaga iyo al-shabaab waxaana soo baxayey warar sheegaya in kooxdu ay doonayso in ay xoog u adeegsato abuumansuur oo ay gacanta ku soo dhigto madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa waraysii toddobaadyo ka hor uu siiyey idaacadda v o e da waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey ka bixitaanka abuumansuur ee al-shabaab iyo sidoo kale joogistiisa gobolka mukhtaar robo abuumansuur waa nin oday oo la yaqaano oo goboladan taariikh ku leh oo runtii dad badan ay yaqaanaan marka haddii uu fikirka marka hore uu qabayna waxaan ka rajeynaynaa asigana inuu fikirka fiican oo ummadda dowladnimada iyo soomalinimada leh inuu raaco dowladda maraykankana way ku mahadsan tahay waxaana rajeynaynaa gobolada nabadooda oo qeyb ka noqon doontaa biidn illahi kariim tallaabada ee dowladda america ay qaaday waxaan ka rajeynaynaa sheekh mukhtaarna inuu sida dowladda niyadsamada dowladda america ay u qaaday inuu isigana mid lamid ah u qaado anaga waxaan aaminsanahay mar haddii asiga walaasada laga qaaday dadkuna kolley un asiga naftiisa hadda uu ogolaado inuu dowladda la shaqeeyo waxaan rajeynaynaa dadkaani dhibaatada iyo culeyska iyo jididkan oo xiran iyo dhibka inay ka bixi doonaan baan aaminsanahay aroornimadii hore ee saakay ayaa waxaa deegaanka abal ee duleedka degmada xudur ee gobolka bakool ka dhacay dagaal horay loo sii saadaalinayay oo u dhexeeya mukhtaar robow abuumansuur iyo kooxdii uu horey uga tirsanaa ee al-shabaab waxaa dagaalkaasi idaacadda v o e da uga warramay xasan xuseen maxamed oo ah wasiirka amniga ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya dagaal waa uu jiraa arooriy aroortii hore ee saaka ayaa waxaa dagaal ka dhacay abal degaan lagusiaada xudur waa ay jirtaa xaqiiq waay dagaalka wuxuu u dhexeeyaa mukhtaar robow mansuur iyo kooxdii kale ee horey uga tirsanaan jiray august mar haddii dagaal uu dhaco khasaare la-aan ma jiraysa labada dhinac khasaare waa uu jiraa walow ay yihiin labada khasaaraha laba qolo oo oo aad adiga naftaa aad dareemi kartid horeyna iska ayaga un isku tababar ahaayo isku dhinaca kasoo wada jeeda un hadda un dhexdooda dirisa xasan xuseen ayaa dhinaca kale ka hadlay in maamul ahaan ay qorsheynayaan inay dagaalkaasi faraha la galaan maadaama goobta lagu dagaalamaya uu yahay degaankooda waxaa noo qorshaysan gebi ahaanba waxaa diyaar garoobay ama dhaqaaqay ciidanka ciidanka dhammaantiis insha allah waqti dhowna waxaan rajaynaynaa in laga badbaadiyo shacabka lagu dul dagaalamayo ilaha idinkii ciidamada waxaa loo diray inay caawiyaan shacabka la dhibaateynayo korkooda lagu dul dagaalamayo ayaa loo diray dhammaan ciidamada waxay galeen istanbay insha allahu meel alla meeshii ugu dhow ee loogu dhaqaaqi karana ciidamada waa ka dhaqaaqeen guddoomiyaha degmada xudur maxamed macalin oo goor dhoweyd la hadlay v o e da ayaa sheegay in weli ay degaanka abal ka dhacayso xabado goosgoosa islamarkaana uu jiro gurmad ciidan oo ka socda dowladda federaalk ah ee soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ku wajahan goobta uu dagaalka ka socdo si ay gacan u siiyaan sheekh mukhtaar robow abuumansuur